kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda somalilan kadib ayaa waxaa warbaahinta wadajir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire iyo ergey michael kiitin wasiirka oo hadalka ku horreeyay ayaa sheegay in socdaalka wafdiga uu hogaaminayo ergeygu ay tahay xogogaal u noqoshada dadka ku tabaaloobay abaaraha ee somalilan shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadkaa mataqaana wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka diina lagu siiyo cuntaba waxaa kaloo madaxweyneha ay ka wada hadleen sidii aynu u xoojin lahayn cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dowladda somalilan waxaan ka wada hadalay arrimo la xidhiidha horumarka iyaga laftooda arrimo la xidhiidha xagga doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashigeena labada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa labada daraf jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo iyo somalilan ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kiitin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dulucda socdaalkooda ay tahay kulamo ay la yeesheen dowladda iyo ururada bulshada iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobey ka jooga dalka waxaana xuseen horumarinta iyo kobcinta kaalmada ay tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen aad baan ugu faraxsanahay soo dhoweynta diiran ee aan kala kulmay somalilan sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay baahida loo qabo sidii ay dadku uga soo kaban lahaayeen abaaraha sababtoo ah ma aha in dadka reer somalilan ay mar walba dhibtan oo kale maraan sidaasi darteed waxaanu ka wada hadalnay qorshayaal la xidhiidha kasoo kabashada iyo adkeysiga abaaraha iyo kaalinta ay qaramada midoobe ka qaadan karto shaqada ay wadaan dowladda somalilan iyo ururada bulshadu waxaa kaloo aanu ka hadalnay shaqada guud ahaan ee qaramada midoobe ka wada halkan michael kiiton waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqaalo badan loo ururiyo dadka tabaalaysan ee caruurta iyo haweenka u badan ee abaartu waxyeelaysay waxaanu xuseyni ku rajawan yahay inay jiri doonaan tallaabooyin arrintani dhaqso looga qaado geesta kale warbaahintu waxay ergeyga wax ka weydiisay heshiiska somalilan iyo d b weld ee la xidhiidha horumarinta iyo ballaadhinta dekeda berbera iyo aragtidooda waxaanu sheegay in loo baahan yahay fursadaha shaqo in loo abuuro dadka iyo dhismaha kaabayaasha nolosha ee shacabka somalilan hase haatee waxa uu xuseyn loo baahan yahay inaad noqoto mid ku salaysan daahfurnaan iyo dhowridda sharciyada caalamiga ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa